بسم الله الرحمن الرحيم qodobada wararka idaacadda jowhar waxa uu idin hayo waxa ugu dooron madaxweyne cali guudlaawey oo maanta magaalada jowhar ka daafuray diiwaangelinta doorashada qof iyo cod wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk oo si rasmi ah magaalada laascaanood uga furay shirweynaha dhammaystirka dhismaha dowlad goboleedka s c khaatumo afhayeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaran oo sheegay in diiwaangelinta doorashada qof iyo cod aan muwaadinka soomaaliyeed lagu qasbi karin wararka dibaddana waxaad ku dhegeysan doontaa ra-iisul wasaarihii hore maleesiya oo isbitaal la dhigay xilli uu u dabaaldegayay saniid guurada dhalashadiisii boqolaad
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxaan qodobadii warka ugu door karoonaa haatan isagiyo fidsan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa maanta magaaladan jowhar ee caasimadda hirshabeelle ka daafuray diiwaangelinta doorashada qof iyo cod weriye maxamed ibraahim jimcaale ayaa qodobkan inoo faahfaahinaya dadweynaha magaalada jowhar qeybtood ayaa maanta waxaa safaf dhaadheer ay u galeen qaadashada iyo isdiiwaangelinta kaarka codbixinta doorashada qof iyo codka oo maanta laga daafuray magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle daafurka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada jowhar maamulka hirshabelle oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhiya ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer hirshabelle waxaan leeyahay hambalyo maanta inay bilaabatay isdiiwaangelinta codbixiyaha aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan leeahay reer hirshabeelle guud ahaan waa maalin qiimigeeda leh in si mug iyo miisaanna laysu diiwaangeliyo soo birinto qoftaad adugu maslaxadaada ka aragto una aragto inay dantaada ku jirto ee danta deegaanka iyo danta diinta ay intaba ay ku jiraan saad birrigu dooran karto waxaan leeyahay ummadda reer hirshabeelle si mugle iyo miisaan lah laysu diiwaangeliyo maanta waa fursad qaali ah shalay haddii nin ku yimid adingareeto ama nin doorasho dadban ku yimid idin hogaamin jiray maanta gacantiinay ku jirtaa taladu waxaan rajaynaya inaad si si miisaan leh oon kala heri lahayn xaq dastuuriya waayo qoftu inay isdiiwaangeliso inay codkeeda dhiibato waa rajaynaa insha allah maanta qofaad idinku rabtiin dantiinnana aad ka aragteen una aragteen inay ku habboon tahay inay hogaamiso ummadda hirshabeelle saad birri u dooratiin maanta guud ahaan ha la qaato kaarka ha la isdiiwaangeliyo aad iyo aad aad u mahadsan tihiin hambalyo hambalyo hambalyo waxaan u rajaynayaa guud ahaan ummadda soomaaliya gaar ahaan reer hirshabeelle in la dhihi doono runtii waxay isu diiwaangeliyeen una qaateen kaarkii isdiiwaangelinta si dhabahay u qaateen si aan kala her lahayn ay u qaateen in la dhihi doono waa rajaynayaa hambalyo ballantayna waa in la isdiiwaangeliyo mas-uuliyiinta shacabka ayaa isdiiwaangeliyey maanta waxaana markaasi ay qaateen kaarka codbixinta ee doorashada qof iyo codka ee la filayo in dalka ay ka dhacdo ugu horreyn qaar ka mid a shacabkii kasoo qaybgalay isdiiwaangelinta kaarka codbixinta ayaa waxa ay ka raay dhiibteen aragtidooda maanta ay taariikhdu tahay bishii toddobaad saddex iyo toban labada kun labaatan iyo shanta hijriyi islaamkana maxaa leeyahay bishii lix iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo toddobo anoo ah nabaddoon cabdiqaadir sheex macaarif ku dhashay gobolka shabeellada dhexe odayaasha dhaqanka soo jeeda ah maanta waxaan soo dhowaynaynaa doorashada qof iyo cod reer hirshabeelle markaan nahay saaki maxaa la yidhaahdaa xilligii labada saac saan u soo dararnay ilaa hadda waa taagannahay shacabka reer hirshabeelna aaday u soo dhoweeyeen annagana aadaan u soo dhowaynaynaa marka qofka waa xur qofka codkiisa asaa xur u ah reer hirshabeelle markaan nahayna aadaan u soo dhowaynaynaa insha allah dadweynaha ee ku nool gobolka shabeellada dhexe ama hirshabeelle aaday u mahadsan yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeellena waa mahadsan yahay gudoomiyaha maamulka degmada jowar ahna duqa magaalada cismaan maxamed mukhtaar baarrey ayaa dhankiisa ka hadlay in maanta magaalada uu mas-uulka ka yahay laga daafuro qaadashada kaarka codbixinta weynaha ama shacabka weynaha degmada jowhar gaar ahaan afarteeda xaafadood ee ugu horrayso xaafadda hantuudaag xaafadda kolmis horseed iyo buulishiik iyo tuulooyinka ku heeran ee u dhow dhow wili reer joohor fara kama qodna ciyaar waa gelinka dambo isteytyada kale ayaa nalagu xaminayay inay naga hor bilaabeen isteytka hirshabeelna uu weli uu magaciisii qaadanin laakiin maantaan iskoor jibini sida nii muuqato dadweynaha waxay soo wada dareereen in ay isdiiwaan geliyaan si ay codkooda ugu ciilbaxaan in shaa allah waxaan leeyahay hambalyo reer jawhar dhammaan hambalyo gaar ahaan waxaan leeyahay dawladda hirshabeelle caasimaddeeda ee hor bilaawday maanta inay isdiiwaan geliyaan uu madaxweynaha noogu horseeday waxaan leeyahay hambalyo hambalyo
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan cali yuusuf cali cali xoosh ayaa maanta si rasmi ah magaalada laascaanood uga furay shirweynaha dhammaystirka dhismaha dowlad goboleedka s s c khaatumo wasiir cali xoosh oo bulshada reer s s c ku ammaanay go-aanka ay aayahooda uga tashanayaan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay geed fadhi u noqon doonto dhismaha dowlad goboleed rasmi ah dastuur leh kuna yimaada rabitaanka bulshada deegaanka
soomaaliya waxay halkan ka ballan qaadaysaa caddaynaysaana inay diyaar u tahay taageerada maamulka cusub inay si buuxda u garab istaagayso dadka deegaanka inay gacan ka geysan doonto nabadda horumarka iyo xasilloonida dowlad goboleedka ugu dambayntii maanta waa maalin cusub waa maalintii la xaqiijin lahaa riyada shacabka deegaanada s s c waxaa idin timid dowladdii federaalka oo diyaar u ah inay idinla shaqayso idin garab istaagto kana qayb qaadato horumarkiinna waxaan idiin rajaynaynaa inaad adkaysaan midnimada deegaanka inaad ilaalisaan nabadda dadaalkana u jahaysaan dowladnimada iyo horumarka waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo guul iyo horumar intaani waa khudbadaydii officialka ahayd weeye intii qalbigaan ka hadlayaa marka waxaan ka hadlayaa dowlad goboleedyadeen ka horreeyey xilliga la dhisayey dad badan baan rumaysanayn inay heerka maanta ay yihiin ay tahay rumaysta dowlad goboleedka rumaysta waxaad kaloo aad xusuusataan waa cusub yahay waa yar yahay hooyadu ilmaheeda markay dhasho oo cunuga yahay marna dhabarkay saadhaa marna halkan laabtabay ku qaadataa qalbiga ku qaadataa si indhaheedu ugu jeedaan maamulkaani maanta waa meeshii hooyadu ku qaadi jirtay weeye isku wada jir iyo ilaalin buu idinka baahan yahay waxaad arki doontaan maalin dhow oo aan fogeyn isaga oo dowlad goboleedyada kale miiska la fadhiya laascaanoodna sidaan ay ka qurux badan tahay marka
afhayeenka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suxdimaha cabdifataax faysal xuseen oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed aan lagu qasbi karin diiwaangelinta balse shacabka looga baahan yahay inay isdiiwaangeliyaan si codkooda u dhiibtaan maalinta doorashada
sida uu qabo sharciga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa lixilabaatanaad farqadiisa saddexaad qofna xaq uma lahan inuu isdiiwaan geliyo in ka badan hal mar hal mar ka badanna ma codayn karo sidoo kale sharciga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa toddobaatan iyo afaraad farqadiisa koowaad xarafka ah wuxuu ina farayaa qof kasta inaan hal mar ka badan la diiwaan gelin karin qofkii isku daya in hal mar ka badan la isdiiwaan geliyana inuu mutaysanayo ganaaxdhan hal sano ama lacag shan boqol oo dollar maraykanka ama shilin soomaaliya u dhigma waxaa jira dad uu sistamku soo qabto oo isku dayay inay isdiiwaan geliyaan in ka badan hal mar dabcan waxaan soo bandhigi doonaa liiska oo dhammaystiran markii ay noo gebagabowdo hawshan waxaana la wadaagi doonaa hay-adaha ku shuqulle ee hay-adaha cadaaladda si ay ugu qaadaan tallaabooyinka ku waafaqsan arrinkaas muwaadiniinta iska diiwaangelinaya degmooyin gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada dalka qaybihiisa kala duwan waxaan faraynaa inay ka feejignaadaan inay isku dayaan inay isdiiwaangeliyaan in ka badan hal mar muwaadiniinta waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka faa'iidaystaan fursaddan isdiiwaangelinta si ay u helaan xuquuqdooda dabcan fursaddani waxa ay ku siinaysaa inaad qayb ka qaadato siyaasadda mustaqbalka dalka inuu codkaaga oo xore aad dhiibato inaad difaacato danahaaga iyo mustaqbalka dalkaaga inaad gudato waajibaadkaaga dastuuriga ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha waxa uu wada shaqayn dhow la leeyahay hay-adaha amniga gaar ahaan booliiska soomaaliyeed oo aad u sugaya amniga goobaha doorashooyinka dabcan haddii ay jiraan wax cabashooyina ama cid tabanaysana waxaa jira number gaaban oo dhowr jeer aan hore ugu soo celcelinay numberkaasoo ah five five eight inaad la soo xiriiri karto cid walba oo isku dayda inay juujuubto ama si uun u qasabtana dadweynahana dabcan waxaa laga qaadi doonaa tallaabooyin waafaqsan sharciga dhanka kale marka laga tago maamul gobolka banaadir waxaa dalka qaybihiisa kale ka socda iyadoona isdiiwaangelin oo si toosa uga socota maamulada galmudug iyo koonfur galbeed waxaa iyadana la asteeyey goobihii diiwaangelinta maamulka khaatumo state halka ay maanta magaalada jowharna ka furantay diiwaangelinta dadweynaha dabcan dadweynaha reer jowharna waxay fursad u heli doonaan inay codeeyaan isdiiwaangeliyaan mar koowaad kadibna ay codeeyaan waxaana dhowaan idinla wadaagi doonaa goobahaasoo dhammaystiran waxaa sidoo kale aan ku wargelinayaa muwaadiniinta sharafta leh inay ka digtoonaadaan wararka been abuurka iyo dacaayadda ah dabcan wixii xog ee dhammaystiranna waxaan mar walba idinkula wadaagi doonaa baraha bulshada ee guddiga uu leeyahay xafiisyadiisa warbaahineed website-keena rasmiga ah ugu dambeynna muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan la socodsiineynaa in haddii ay qabaan cabasho su-aalo talooyin iyo wax walbaba ay mar walba nala soo xiriiri karaan nambarka gaaban ee five five eight ama ay booqdaan xafiisyadeenna ugu dhow ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waa mahadsantihiin ballanteennuna waa isdiiwaangelin iyo codkaaga ku ciilbax dowladda federaalka dhegeystayaal halka warkaas uu idinka imaanaya waa radio jowhar shabeellaha dhexir shabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda ra-iisul wasaarihii hore maleesiya mahatiir maxamed ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii uu dhammaystiray kaxaynta baaskiil dhowr maalmood kadib markii uu u dabaaldegay boqol sano guuridiisa wuxuu xanuunsaday kadib markii uu kaxeeyey baaskiil nooca labada kursi leh kaasi oo uu waday ugu yaraan siddeed kilomitir xilli uu ka qaybgelayay xaflad loogu dabaaldegayay sanadguuradiisii boqolaad ee dhalashadiisa master mahatiir ayaa hore laba jeer waxa uu usoo noqday ra-iisul wasaaraha maleesiya markii labaad isagoo sagaashan iyo laba sano jir ah ayuu xilka qabtay dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray caawa aad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa ciddii warkeena sheegan waxaad dib ugu daalacan kartaa barta aynu ku leenahay facebooka iyo w w w dot radio jowhar dot net